Hay'adda Aqoonsiga iyo Diiwaangelinta Qaranka ee NIRA oo wada dadaalkeeda ku aaddan sidii ay u diiwaangelin lahayd bulshada deegaanada Galmudug ayaa waxa ay adeeggeeda gaarsiisay deegaanka Dagari oo ka tirsan gobolka Mudug. Bulshada deegaankaas ayaana si weyn u soo dhoweeyay, iyaga oo uga mahadceliyay hay'addu in ay diiwaangelinta dadweynaha ka bilowday deegaankaasi Dagari oo hoos taga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Anigoo ahaa guddoomiyaha deegaanka Dagari, waxaan ammaan iyo mahad buuxda Alle ka sokow u mahadcelinayaa hay'adda NIRA oo maanta shacab-weynaha reer Dagari siisay fursad ay ku heli karaan waraaqda National ID-ga ama waraaqda aqoonsiga jinsiga Soomaaliyeed. Waxaan uga mahadcelinaynaa halka dadka naga mid ah ay hayaan dheer u galeen in deegaankeena lagu yimaado. Simayaasha iyo madaxda shaqaalaha kale ee la socda ee ka socda hay'adda NIRA-na waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahad celinaynaa. Ammaan buuxdana waa idiin soo jeedinaynaa maadaama guryaheena anagoo joogna aan helnay adeegyadii buuxda ee National ID-ga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Maxamed Siciid Cisse oo jooga Dagari. Waxaan u mahad celinaynaa hay'adda NIRA oo noo keentay kaarka aqoonsiga national gaara waxaan ugu mahad celinaynaa agaasimaha hay'adda NIRA Cabdicasiis Duulaa waa noo keeneen kaarka aqoonsiga national waan ID waana qaadanay shaqaalaha kulli waa u mahad celinaynaa bismillaah magacayga waa anfac xasan maxamed oo kasoo jeeda deegaanka dagaari halkan waxaan uga mahadcelinaa hay'adda niiro oo noogu keenta kaarka national idga ayagoo si sharaf leh noogu imaadeen bismillahi raxmaan raxiim waa anigoo ah cabdi maxamed cali oo jooga deegaanka dagaari waxaan soo gaaray hay-adda niira oo nagu soo kordhisay national idga Bilihii la soo dhaafay gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa si weyn NIRA waxa ay kaga waday diiwaangelinta dadweynaha iyada oo deegaanada qaarna dadka siisay kaararka aqoonsiga qaranka.